Sare u kac xooggan ayaa laga dareemayaa qiimaha la kala siisto xoolaha nool ee suuqyada degmada buuraha kaba ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sare u kacan ayaa waxaa sabab looga dhigay inay tahay in la waayay xaddiga roobabkii lagu waday inay ka da'aan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya taasi oo sababtay in uu xooluhu uu ka soo dhoofo qeybo ka mid ah dhulka dhow ee degmada buuraha kaba waxaana suuqyada ay noqdeen kuwa qiimo sare la iibiyo xoolaha nool. Isu socodka xoolaha ee suuqyada degmada buuraha kaba ayaana hakad ballaaran uu ku yimid. Qaar ka mid ah ganacsatada iibisa xoolaha nool ee suuqa degmada buuraha kaba ayaa muurahaasi ka hadlaya.
Waxaan ka warbixinaynaa degmada buuraha kaba suuqeeda suuqa xoolaha. Qiimihii hore iyo qiimahan waxaa la kala siisanayaa aad bay u kala sareysaa maasha Allah. Sidii hore abaarta kowdii roobka la waaynaayay qiimihii xoolaha ay joogeen iyo hadda way kala duwan yihiin aaday u kala duwan yihiin xoolaha marka hore waxay joogeen qiimo oo aad u hooseeyo maantana waxay joogaan qiimaha xoolaha ugu qiimaha ugu koreeyo maasha allah haddaan ka bilaabo sicirka geela labaatan labo labaatan saddex labaatan afar waay geela qaliinka ah wuxuu joogaa toban iyo afar toban iyo shan toban iyo lix waay haddaan ku xijiyo locda ayaa u hooseyso ilaa waxay ku nooshahay beeraha balkooda balkii sanadkan hoos ayuu u dhacay hoolaha xabadda dhiigle haddii laga bixiyo inta kale waa hooseeyaan qiimahooda inta kale waa toban iyo afar toban iyo shan toban iyo lix waay ee haddaan u galo qiimaha cariga maasha allah hadda waa sareeya waa ku sii dhiigooyba markii hore xogadii laga jiray markii hore raqiisou ahaa hadda waxuu joogaa neefkii ugu sareeya laba milyan shan boqol laba milyan afar boqol ilaahay baa maxad iskale ee oo sareeya ee neefka idaha wuxuu ka joogaa laba milyan shan boqol laba milyan afar boqol meesha ugu hooseeya waa laba milyan isbeddelka maxaa keenay abaarta waxaa nooga sii daran waxaas dhan hoolaha haddii laga baxo biyaha biyaha waxay joogaan fuustada biyaha waxay joogtaa hal i bar haddaad ahayn ka heli maysid biyo macaana ilaa waxay u kalbaan biyaha dhinaan iyo macaan iyo qareer waay xaaladda guud seyrka suuqa ee maasha allah hadda aad baan u faalinaynaa markii hore haddii laga reebo maybal filada kore maasha allah hoolaha horta cariga inuu sii liida lagama yaabo ilaa roobku dacay ariga ma liidanayo wuu fiican yahay taagna waa u haystaa laakiinse waxaa laga yaabaa locda inay ka sii liidato sida hadda joogta ilaa saddex bilood aa u dhimo maars abriilaa ka hore abriil ka soka roob heli mayso ilaa biyahan lafdhiisa ayaa mar walba ay cabayso lafadhiisaysa waa dhib aad u saameeyo ayaa soo gaaraysa locda xaddigii roobabkii hoori jiray ee guga iyo deerta ayaa sanadkan hoos dhac uu ku yimid waxa ayna sababtay in calafka xoolaha uu yaraado islamarkaasina suuqyada lagu iibiyo xoolaha nool iyo sidoo kale xoolaha hilibka ariga iyo geela qiimihiisa uu sare u kaco